qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqa gobinimo ee magaalada hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sidii qarankeena somalilan dhinacyada kala duwan ee dhinaca arrimaha bulshada looga horumarin lahaa
waxaad tahay qoraxsaho baaxayse
waa tahay magacaagaad ku bilaabi doontaa warbixintan jeclay inay idila wadaagtid maanta qarankeena wuu horumaray fikirkaaga dhinacyeed odhan lahayd xoogga ha la saaro shacbiyo xukuumad baa layska kaashado isla markaa xoog ha la saaro si aynu bulshada caalamka uga mid noqonno bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa weeye maxamed cabdillaahi qabdiid waxa aan xoogga saari lahaa siyaasadda arrimaha dowladda oo aad moodo inay aad iyo aad inooga liidatay iminka oo sidii xukuumaddan cusub ay u qabsatay horta wax allaaliya wax dee warbixino oo saxa ka soo baxda aanay jirin laakiinse hadda- had yeesee haddana ay dadaalayso waxaan odhan lahaa xoogga saara xagga ammaanka ee ta kale aan ku hadlaa waxaa weeye aan ku darsan lahaa anu waxaan ahay sports baan ahay marka xagga sportska in la saaro xoogga ayaan ku darsan lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi intaan ka wabarakaatu bixinayn kulley maanta qaran jira oo dhinac kasta ka dhisan baynu nahay ma filaysaa inaynu insha allah bulshaweynta caalamka aynu dhinaca isboortiga la soo ciyaarno oo tiimankeenna inoo dhisan ay eh, kubadaha la soo ciyaaraan dalalka kala duwan ee bulshada caalamka ka mid ah haa waan filaya haa waan filaya haddii sportska hore loo mariyo waan filayaa in ay caalamkaad sheegaysaa ee koobka adduunka usii istaagaan waan filayaa waayo in wax walba si haddana kolley horumarkeenna aan ka hadlaynaaye horumarkeenna haddii kolley lasii hagaajiyo way fiicnaan lahayd oo waynu gaari lahayn walaahi heerkan higsana wal aad baynu gaari lahayn marka anigu waxaan leeyahay agaasimaha sportska iyo wasiirka waxaan farayaa in ay xoogga saaraan een, xagga sportska la saaro si loo hormariyo dhallinyarada tahriibta ku waalatay ee camal la-aantu dileen shaadii sigaarka meelaha ku cunaysa in sportskooda iyo madadaaladooda xoogga loo saaro anugu taasan ayaan ku talin lahaa ilaah ka dhow bal ka waran dhinaca garoono- garoonada kale maadaama isboortiga iyo bahdii isboortiga aad aad u xiisiysid isla markaana aad ka mid tahay dhallinyarta xoogga ugu hawlan ee arrintaa u dhuun daloosha sidii garoonada kala duwan xoogga loo saarna casriyeynteeda si dhallinyartu ay ugu helaan garoono jaban oo ay markaasi ku ciyaaraan walaal een, dhali- horta ee, garoonadu way jirtaayo garoono fiican way leedahay sima gobolka hargeysa mise gobollada kale gobolka burcaadan hada garoon garoonode male oo waxaa weeye garoonada ay dadka de shacibka gogoladeyna doogaa mooyaane garoon kaloo ay leedahay ma jirto marka anigu waxaan leeyahay dee gobolka hargeysa un ma aha in lagu koobo sportska in lagu koobo weeye gobollo- lixda gobol ee somalilan leedahay in lagu koobo weeye haddii ilaha ka dhigo marka mar walba waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaha ka dhigo nabadgelyada waxaan ku dadaalaynaa horumarka waxaan ku dadaalaynaa een, dee, hayaanka iyo horsocodka in ku dadaalayna haddii ilaha ka dhigo waanan ka- waan ka baxay Waa mahadsantahay. aad baan kaaga mahadnaqaya jaaliska idila wadaagtay adoo ka mid ah een, dadweynaha ku nool caasimadda somalilan waxaan jeclaa maanta qarankeennii wuu taabagalay wuu horumaray xaggeed shacab iyo xukuumadba sidii xoogga loo saari lahaa arrintaa maxaad ka odhan lahayd anigoo ah magacaygu cabdirashiid odawaa muuse waxaan odhan lahaa arrinka dawladda inay mar qura iska dhammaystiraan waayo mar qura hawsha idinkoo ay iyagoo ay ka dhammaato ayaa la qaatay waddooyinka qaarkood badankooyinku way sameeyeen intaa ka dhimanna waxaan odhan lahaa iska raaciya muhiimadda kooda waa intaasna waanad mahadsantiin waxqabadka aad qabateen tan aha iga ahaatee sidii qabyaaladda meesha looga saari lahaa miyaynu meesha ku jirin way ku jirtaa aa qabyaaladda waxaan odhan lahaa qabyaaladana inaga saara inaga dhex saara qabyaalad heer lagama gaadho waxaan jeclaa inaad dareenkaaga idila wadaagtid in eh, waxaad la socotaa qarankeena maanta horaa loo socdaa horaa loo soconayaa fikirkaagaan jeclaa inaad idila wadaagtid maanta qarankeena dhinacyeebaad odhan lahayd xoogga ha la saaro ha lasii horumariyo walahi horta waxaan odhan lahaa magacaagana ku bilow horta magacaaga ugu cabdiqani xamed maxamed walahi horta waxaan odhan lahaa xagga dhallinyarada dee maanta inkastoo ay tahay dhallinyarada laakiin horta waxaan odhan lahaa xagga dhallinyarada hal xoogaa la saaro amnigana amniga horta amniga umigata wuu iska fiican yahay oo dhinacii isboortiga kala duwanaa iyo ciyaarihii kala duwanaa hadday orodadii tahay ayaad odhan lahayd xoog ha la saaro haa saasaan odhan lahaa xoogaa la saaro ragayga ragayga haddaan ku gudbo saasaan odhan lahaa odhan lahaa xag- in kolley xoogaa- ini waxaa jirta wasaaraddii matalan ciyaaraha oo kale ayaa inoo dhisan iyaga mas-uuliyiinta kala duwanaa ee wasaaradda ciyaaraha halkan maxaad farriin aad u marin lahayd walahi horta waxaan odhan- waxaan u marin lahaa horta way dadaaleen way dadaaleen inta dadaalayeen een, dee raygana raygana dee waan sheegayo waxaan odhan lahaa horta dal- horta xagga dhallinyarada xoogaa la saartay ya dhallinyartu kale in garoonada laga caayo caawiyo miyaana ahayn qodob meesha ku jiro oo inta badan dhinacii isboortiga maadaama kor loo qaadayo in garoonada kala duwan kor loogu qaado oo loo sameeyo garoono kala duwan ay ku ciyaaraan haa haa haa waan waa waa waa saas taasna waa aad baan kaaga mahadnaqay jaaniska asxaabta kale aan gudbi doonaa waxaan jeclay adoo dareenkaaga inaad ila wadaagtid maanta qarankeena horaa loo soconaya horaa loo tallaabsanaya in dhinacyaad odhan lahayd xoogga ha la saaro oo magaranaysaa in ha lasii horumariyo magacaagana Een, bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhahdaa cumar maxamed axmed ee waxaan ahay arday jaamacadda golis dhigta ee gaar ahaan ardayda sanadka qalin jabinaysa Een, haddaan dareenkayga cabiro ah een, dowladdeenna horumarkay ku tallaabsatay wallahi aad iyo aad buu ballaadhan yahay Een, xagga maxayd ee caafimaadka hadday tahay waxbarashadii allaahuma salli calaa maxamed een, dhinacii waddooyinkii dowladaha hoose oo kale iyaguna aad bay iyaguna firfircooni u muujiyeen wallaahi dareenkayga haddaan ee, idhaahdo wax lagu kordhiyana waxaan odhan lahaa een, dhinaca waxbarashada xoogga hala saaro iyo maxayde caafimaadka oo inta imika iyo in alla sii la bilaabo allahuma salli calaa maxamed waxaa kaloo aan ku dari lahaa xagga een, ciidamada qaranka ee, ciidamada qalabka sidoo dhammaantood haddii boolis tahay hadday ciidamada een, badda tahay kuwa ee, qaranka ee militariga tahay iyagana waxaan odhan lahaa iyagana dowladdu xoogga ha saarto oo hadday dhaqaalo tahay iyo hadday maxay hayday dhismo tahayba hala dhisaan leeya oo halkay maanta joogaan in kor looga sii wado mooyaane yaan la ilaawin iyagana oo ha laga warhayo waa halbowlaha waddankan filaya ay wata aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaa jaanis idila wadaagtay aad baad mahadsantahay Een, waxaad la socotaa maanta qarankeenu horumar ballaadhan buu ku tallaabsanayaa horumarka ballaadhan ee qarankeenu maanta uu ku tallaabsanaya dhinac kastaba leh dhinaceed fikirkaaga aad odhan lahayd xoogga ha la saaro dareenkaaga okay waayo cod kale naga dhex galay inoogu yir celi Een, بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa sadaam haybe Een, waxaan odhan lahaa kow arrimaha gudaha wata waddanka awoodda hala saaro waayo arrimaha guduhu amniga waddanka ayuu sugayaa oo qof experience u baahan yahay madax experience ah ma fahanta arrimaha dibaddana ha- si ictiraaf aynu helno awoodda hala saaro labadaaba dalka maanta waan kula talin lahaa waxaa kaloon odhan lahaa madaxweynaha muuse biixi xoog buu shaqeeyey waddanku wuxuu u baahan yahay dad experience ah oo qabaa'il baynu ku dhisannahay xataa dhibaatooyinka xagga qabaa'ilka ka imanaya rag qabiilkiisu uu soo istaagi karo ama qof uu qabiilkiisu u soo istaagi karo oo uu magaranaysaayey dhib kasta oo jira qaban kara ayaynu horta u baahannahay taasaa horumarkeena ka kowa markaynu qabaa'ilkaa saxno aynu barigan weliba aynu guntiga dhiishanta iskaga dhigno aynu barigan awoodda aynu saarno waxbaa ka socon kara waddankii dadkiina ha sinaadaan ha dadka dalka waa la wada leeyahay somalilan waa mid lama kala laha dhinacan warbixinta waxaa soo diyaariyey oo isku howlay waaniga oo ah caydaruus cismaan intaynu warbixintan warbixin la mid ah aynu ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaanu idigu dhaaf codkaasi macaan ee halalaasiga ah
qalanjadii ablaayo waxaad tahay qoraxsaho baaxayse qalanjadii ablaayo waxaad tahay qorax soo baaxayse xaqiiqadii mid kula mid ah weli dhaayo may qaban qalbigu inuu ku tabayo dhimo weyn la leedahay qamaarey ogsoonow ogsoonow qalbigu inuu ku tabayo dhimo weyn la leedahay qamaarey ogsoonow ogsoonow wax kastaba qoraaliyo inuu bay ku qancahan adduunke wax kastaba qoraaliyo inuu bay ku qancahan adduunke macdii horeba aragtida qalbiga abbaadhe qadari qamaaray qadari qabku waa khasaare shahaagu yuu noqon qadari qalanjoy qadari qabku waa khasaare shahaagu yuu noqon qadari qalanjoy qadari qabku waa khasaare